isku soo baxay soo abaabuleen qaar ka mida waalidiinta soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa shalay ka dhacay magaalada minneabolis si bulshada loogu baraarujiyo maandooriyayaasha halista ku haya dhallinyarada iyo doorka ay jaaliyadu ka qaadan karto sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa tegay goobta banaanbaxaasi ka dhacayay waxaanu la kulmay qaar ka mida jaaliyadii kulankaasi amaba isku soo baxaasi soo abaabishay
waxay la joogtaa dadka banaanbaxa soo qabanqaabiyey hooyo ka mida islamarkaasina dadka iyagu arrimahan u dhaqdhaqaaqa magaceeda ayaan jeclaha marka hore inay ugu bilaawdo magacaha marka hore bosteyo maxamed jaamac bosteyo bal marka hore faahfaahayn iga sii banaanbaxa halkan aad isugu timaadeen maanta iyo waxuu ku saabsanaa maanta waxaan iskugu imaanay horta inaan communitigeena isku keenno inaan ka hadalno discussion aan sameyno about the opioidka ciyaalkeenna waxay u dhimanayaan sababtay u dhimanayaan iyo waxa dilaaya iyo xal sidaan ugu heli lahayn waa garta waxaa iyana ila joogta gabar dhallinyaraha oo dabcan ka mid a dhallinta dareemaysa dhibaatada dhallinyarada haysata oo markii hore loo malayn jiray wiilasha keliya inay dhibaato ku hayso daroogada laakiin hadda gabdhaha laftooda daroogadu ay dhibaato ku hayso wacyigelin badan dadka ka sameeyana ka mid a adoo magacaaga igu bilaabaya dhibaatada dhallinyarada haysata ee aad adigu ka mid tahay haddii aad ii sheegto maxay yihiin magacayga waa qureysha xasan dhibka weyn oo hadda gabdhaha iyo wiilasha qabsata maxaa weye ilmihii maxay waayeen parento guidance mise familiga oo maxaa la dhihi jiray u baahan yahaan maxay dareemaan cidla iyo dareemaan ilmaha ilmihiina lala sheekaysto waaye ilmihiina la weyjiya hooyo maanta maxaa samaystay horta hal shay soomaalida mise inaan fahno waaye cunuga markii lagu dho cunuga kori cunuga guri sii mise meel u seexda mise cunto sii kelix ma aha cunuga maskaxiya inaa loo dhiso waaye maskaxiya maxaan ka wada cunuga inaa hooyo saan samee hooyo tan fiican maaho aabo saan samee waxaas inaa ilmaha lagu koriyo waaye maxaan dareemaya ani maxaa umaleynaya soomaalida taasa taasa waaynaso ilmaha markii waxaan ay arkaan mise ilmaha kale ee lugoynayaan cilmigii mise wixii iska reebaan ma haystaan so pia pressure waxay dhahayn waayo so ani maxaan dhihi lahaa hooyo aabba inaa inaan isku imaano oo dhaqankaana kee africa camal ilmahasaa u korsani jirna inaan korsano waaye oo ilmaha inaa wax kasta ban musteyo mar walba waxaan arkaa muddo fog halkan dhallinyarada soomaalida broblemka ma ciladu markii hore iyagaa isdili jireen hadda isdilkiioo socda haddana dhibaatadan kalea ku timid lixiyo toban jir sideediyo toban jir da'da noocaas oo carruurta soomaalida dhimanaysa ilaaya waagiina banaanbax ayaa socda xal aan banaanbax ahayn ma lahaya xal banaanbaxa waa lahayaa maxaa yeelay xalka horta aniku naga bilowdaa wuxuu ka bilowdaa communitiga dhexdiisa xalkan hadda soo jeedinaynana ma ahan kan hadda ugu horeeye banaanbixii ugu horeeya hadda samaynayno xal waxaan wadnaa whats next stepkeena inuu yahay inaan iskugu keenno all the community leaders masaajidyada iyo imaamyaashooda maxaa ladhahaya youth workerska oo hadday dugsiyi quraan waxaas dhigaan hooyooyin aabooyin inaan intaan round table fadhiisanno inaan guddi iska soo saarno guddigaas waxaan rabnaa inaan accountability uga dhigno inay masaajid hadduu noqdo masaajidka hal masaajid iska soo jaaraan hadduu community yahay community kasta inuuna far isku fiiqin laakiin community kastaba wixii loo siiye garaan loo siiye u qaatay inuu ku dhaqaaqo oo hadduuna kan haynin kan kalo u diro oo connectionkaas wadaad community inay sameeyaan hooyooyinka inay gacan is qabtaan is caawiyaan maahan inay social media iska caayaan ma ahan inay snapchat soo galaan ma ahan maxaa inay isficileeyaan oo midka midka kale ku sheekaysato soo narrativekaas dhanaa rabaa in aan rabnaa inaan bedelno anigoo aniga iyo qureysho iyo dhalinyaro kale oo maamooyin iyo hooyooyin iskugu jiraa hadda rabna stebkeena labaad inuu kaas noqdo insha allah qureysho sida ay tilmaamayso dabcan baahi badan baa jirta dadka iyo bulshaduna baahidii iyadoo jirta haddana muddo dheer laysdhigto aan waxba laga qabanin adigu qof dhallinyaraha baa tahay baahiyaha labo saddex afar hal aad is leedahay waa muhiim oo dhalinta haddii sidaa loo helo waxbaa isbedeli lahaa maxay ani maxaan dhihi lahaa muhiimka horta ilmaha waxaanaan dhehayno mentorship oo maxay u baahan yahaan inay qof oo u imaado u sheekiyo ilmaha u sheego what's going on and then maxaan u baahanahaa community center horta waan u baahana meel oo ciyaalkan waxay banaanka u aadayaan waxay meesha u wareegaan waa shaqo la'aan they have so much time on their handska ani maxaan dhihi lahaa for one ilmaha horta mashquulino for example shaqaa loo diri karaa ilmahan maxaa la dhihi jiray community center markaan furano where the kids can uh, come together they play even waxay jecel yahaan ilmaha haddaan isku keeno oo ayaga meesha isku sameeyaan way caawini lahayd and then the other thing is masaajidaha masaajidaha sida bost dhegeystayaal sheegtay masaajida badan aan leenaha minnesota hadee hata qasab ma inayna siiyaan oo meesha ay furaan one of the mosques or we have different activities oo ilmaha inay inay meesha u imaadaan and then the main thing is hooyaha waalidka i mean ilmahan inaa mashquulino waaye ilmahan ina inaa shaqo u dirno wiilasha gabdhaha maama soomaali oo mar dhow aan bartay oo maxaa la dhahay hooyadii wiilashana way jeceshaa gabdhahana way korisaa um, that's really sad marka maqle ilmaha labada ciyaal inaa isla korino they have to be the same aad baad umahadsantihiin qurashe booste aad baad umahadsantihiin